iyadoo uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa ay dowladda federaalka hakisay duulimaadyadii tegi jiray degmada doolow ee gobolka gedo arrintan oo salka ku haysa khilaafka u dhexeeya labada dhinac ayaa timid kadib markii ciidamada xabashida itoobiya ay xireen lix askari oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ka tegay garoonka diyaaradaha ee degmada doolow dowladda federaalka oo ka jawaabaysa xarigga ay itoobiyaanka u geysteen askarteeda ayaa waxa ay gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii aadi jiray degmada doolow waxay sheegtay in duulimaadyadu ay dib u bilaaban karaan oo keliya marka la sii daayo askarta ay xabashidu gacanta ku hayso inta ka horaysana aysan garoonka soo aadi doonin wax duulimaadyo ah arrintan ayaa waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dadka shacabka ah ee isaga kala goosha doolow iyo muqdisho dhammaan tallaabooyinkan ayaa ku soo aadaya iyada oo weli halkiisi uu yahay khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo villa soomaaliya waxaana haatan axmed madoobe uu sii wataa qorshihiisa gaarka ah iyadoo lagu wado in shan iyo labaatanka bishan jubbaland ay ka qabsoomi doonto doorashada madaxweynaha